waxaan joogaa jaamacadda banaadir cambaska doctor shahiid ee kilomitr saddex iyo toban jaamacadda banaadir lix sano kadib waxaa ka socda waxbarasho caadi ah iyadoo maanta oo kale saddexda december laba kun iyo sagaal ay waayeen saaxiibo badan oo u badnaa arday qalin jabilaysay farxaddoodina halka ay ku waayeen dhakhaatiir iyo dad madax ahaa oo kaa soo qayb galay xafladaasi laakiin lix sano kadib jaamacadda waxaa ka socda waxbarasho caadi ah waxaanan tegi doonaa kalaasyada ay joogaan ardayda gaar ahaan waxaan la sheekaysan doonaa bal dadkii maalinta goobjoog ahaa waxaa ka mid ah injineer raage maxamed aadan oo aabihii brofesor shahiid ee looguma adara kambaskan maalinta uu ku waayey qaraxaasi ka dhaca laakiin uu dhabar adeegay waxbarashadiisii la mastarka haddana ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa jaamacadda banaadir mar labaad aada umahadsan tahay kusoo dhow v o eda aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waxaan maanta umahad celinayaa v o a oo programkan aad iyo aad ku wanaagsan ka sameynayso lix sano kadib jaamacadda banaadir meesha ay taagan tahay dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday hotel shamow labada kun iyo sagaalkii saddexda december runtii waxa waaye waxaan dhihi karnaa lix sano kadib jaamacadda banaadir waxaa u socdo sidii wax ugu talagashay waxbarashadeedii bixintii waxbarashada sidoo kale horumarinta ee dadka u qabanaysa sidaa ogtihiinba jaamacadda banaadir waxaan dhihi karnaa waa jaamacad ay leeyihiin communitiga jaamacadda banaadir kuma tirsano afkaare ka imaaday wadamo kale ha noqdaan wadamada reer galbeedka ama wadamo kale midna ku tirsano jaamacaddan waxay ku tiirsan tahay communitiga wax communitiga laga helo ee communitiga dib wax loogu baraa injineer raage maantaoo kale saddexda december maxaad adigu si gaar u xasuusataa
runtii waxaan xasuustaa two thousand nine haddii aan dhahdo saddexda december waxa aan xasuusto waxay ahayd dhacdo aada iyo aada u foolxun in macnaha ay maalintaaseyto ayadoo ay jirtay xaflad qalin jibin muddo daqiiqadaa kadib dhacdadii isku bedeshay tacsi iyo murugo runtii meeshaas macnaha waxay ahayd macnaha farxaddii iyo reynreyntii iyo isku hambalyeyntii xafladda markii ay dhici lahayd ama ugu dambeyntii xafladda la qaban lahaay soo gebagabeynteeda ayaa waxaa dhacday in borsoor dufle oo ahay markaas qoftii meesha taagnaaya oo khudbeynaya in hal mar qarax aada iyo aada weyn meesha uu ka dhaco runtiina jaamacadda ay ku weysay dad udub dhexaad u ahay waalidiin macalimiin arday iyo kuwa qalin jebinaya oo markaas ibdhaheenna aqoon-yahana soo baxay soomaaliya usoo baxay ay ahayn runtii taas ayadoo meesha ay ka dhacday oo dhibaata walaahi aabahii ayaa ka mid ahay waa sax sida aad sheegtay bursur shahiid runtiina sidaan hore u sheego wuxuu ahay nin ka baxay ummadda soomaaliyeed nin qaran ayuu ahay ma ahayn nin hal magaalo ama hal tuulo oo soomaaliya ku taale laga garanayo wuxuu ahay nin uu hortaagan mar walbana aan dhihi karnana fikirkan maanta jaamacadda banaadir ay ka soo baxeen kun qofood dadka aan kula kulmay jaamacadda banaadir waxaa ka mid ah arday lagu magacaabo cabdulaahi axmed cali oo igii sheegan uu ka yimiday gobolka sool magaalada laascaano islamarkaana wax ka dhigta jaamacadda banaadir sanadkii saddexaad ee caafimaadka cabdulaahi kusoo dhawow v o eda bal waxbarashadaada iga waran maanta oo kale ani aad iyo aadaan faraxsanahay haabiyanaanahay waxaan ka imi gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood waxaan usoo doontay ana ka horhaya waxbarashada iyo tayada jaamacadda banaadir waxaan uga imi meesha a og tahay inay dhararkeedu iyo xadiga ay laagtahay fogaanteeda inaan uga imaado jaamacadda banaadir aana galo waana ku farxsanay alxamdulilah waxaan laigu soo dhoweyay jaamacadda banaadir si fiican waxaana kuleeyahay saaxiibo badan asxaab badan iyo dhammaan macalimiinta iyo dhakhaatiirta oo dhanaan saaxiib wanaagsan la leeyahay waxbarashada jaamacad aad bay u fiican tahay dhakhaatiirta waxay gudanayaan wajabaadkooda shaqo si fiican ayay u bixiyaan maadooyinkooda wayna soo xaadiraan waktiga loogu talagalay anagana si fiican oo lamid ayaan uga faa'iidaysanaa waktiga loogu talagalayna xiisadda waa soo xaadirnaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay arday jaamacadda banaadir saan horada kuu sheegay waxaan joogaa jaamacadda banaadir oo cambaska doctor shahiid kilomitr saddex iyo toban maxaad barataa bal ka war waxbarasha jaamacaddan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdinuur cabdullaahi salaad oo ku magac dheer socdaal waxaan bartaa jaamacadda banaadir waxaan ka dhigtaa kuliyadda caafimaadka waxaan ahay semester seven waxaan marka koowaad aada uga xumahay maanta oo kale labada kun iyo sagaalkii jabkii weynaa ee loo geystay ardayda jaamacadda banaadir ka qalin jabinaysay iyo takhaatiirtii waxaan aada ugu faraxsanahay aniga inaan ahaado member ka tirsan jaamacadda banaadir waana ku faraxsanahay waxbarashadeeda waana midda keliya ani i qancin karta sida aan aaminsana jaamacadda banaadir murugo weyn ayaan dareemaa marka aan soo xasuusto ardayda ka tirsaneed jaamacadda banaadir kuliyad kasta isugu jirtay ee ku dhimatay qaraxii labada kun iyo sagaalkii loo geystay hotel sham uu ka dhacay waxaan aada uga xumaada takhaatiirtii iyo takhaatiirtii soo qalin jabinayso ilyarta soo bixaysay ee jaamacadda ka geeriyootay markasta aan soo xasuusto sanadkan oo kalena intaas ayaa kusoo koobaya booqashadii maanta aan ku tegay jaamacadda banaadir cambaska doctor shahiid kilomitr saddex iyo toban cabdulqaadir maxamed cabdulla v o a kilomitir saddex toban